halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha nofembarna waa shan iyo labaatan sannadkuna waa laba kun toddoba iyo toban idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar fuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida baarlamaanka dalka jabuuti guddoomiyahooda iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay golaha shacabka ee soomaaliya abaal ay isu galeen labadeenna dal ma aha mid hal munaasabad lagu soo koobi karo mudane guddoomiye mudanayaal sidaan ka wada warqabno jirsiinta hay-adaha dawladda iyo jirista dawladnimada gundhigeedu waa baarlamaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka masar ayaa sheegay in dad gaaraya laba boqol soddon iyo shan qof ay ku dhinteen weerar looga shaki qaba inay geysteen mintidiinta ah oo ka dhacay masaajid laga buuxo oo ku yaalo gacanka waqooyi ee sinai oo uu qalalaasaha ka jiro wakaaladda wararka dowladda dalkaasi ee mena ayaa waxa ay tabisay in kooxda mintidiinta ah ay bartilmaameydsadeen masjidka al rowdah ee ku yaala magaalada bir al abed oo ku taala galbeedka magaalada el arish fallaagada weerarkaasi soo qaaday ayaa masjidka waxaa ay u tageen amaba ay ku tageen afar gaari waxaayna qarxiyeen masjidka kadibna waxa ay ku carareen gudaha masjidka ayagoo rasaas huwiya dadkii cibaadaysanayey sidoo kaleetana isku dayey inay markaasi dadkii ka baxsaday ay ku celiyaan goobta nimanka dableyda ayaa gawaari ay gubeen waxa ay ku horgudbeen albaabada kadibna waxaa adkaatay in dadkii ay goobtaasi ka baxsadaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay dhiggiisa turkiga in maraykanka uusan sii hubayn doonin dagaalyahanada kurdiga ah ee dalka syriya ka dagaalama hadalkan ayaa sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga daawud kavos oglo uu trump ku sheegay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo ay labada madaxweyne yeesheen jimcihii shalayto sida uu sheegay kavozoglo trump ayaa sheegay inuu bixiyey awaamiir cadcad oo ku aadan inaanan la hubayn karin kooxdaasi y b j
saddex diyaaradood oo wada raashin gargaara iyo shaqaalaha samafalka ayaa waxa ay gaareen magaalada sanca ee caasimadda yemen waa gargaarkii ugu horreeyey ee la gaarsiiyo dadka yeman muddo saddex toddobaada kadib markii isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ay xireen xadka dalkaasi yeman islamarkaasina ay mamnuuceen duulimaadyadii u socday amaba ka baxayay dalkaasi go-aanka xayiraada ee isbahaysiga ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay xaaladaha bili-aadanimo ee ka jira waddanka yeman madaxa hay-adda w f b iyo sidoo kale kan w h o iyo unisef ayaa ka digay xaaladda ka jirta yeman oo ay dagaallo ka socdaan
maxkamadda sare ee dalka zimbabwe ayaa go'aamisay sabtidan maanta ah in qaabkii ay milatarigu xukunka ku qabsadeen oo ay talada dalkaasi kaga daadejiyeen madaxweynihii zimbabwe robert mugabe uu ahaa mid sharci ah maxkamaddu waxa ay sheegtay in ciidamadu ay ishortaageen awoodda uu isku sii ballaarinayay mugabe taasoo gogosha u xaaraysa in dad aan la soo dooran ay xukunka sii wataan go-aanka maxkamadda ayaa imanaya maalin uun kadib markii emerson manangagwa hogaamiyaha cusub ee dalka zimbabwe loo dhaariyey xukunka dalkaasi
galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda magaalada muqdisho maanta waxaa hadal dhinaca nabadda iyo midnimada usoo aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal iga raalli ahaada magaalada muqdisho maanta waxaa hadal dhinaca nabadda iyo midnimada oo uu ku booriyey u jeediyey xubnaha baarlamaanka ee soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti oo booqasho ku jooga magaalada muqdisho wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka shir guddoominayey ayaa ugu horreyn wafdiga jabuuti ee uu horkacayo guddoomiyahooda ku soo dhoweeyey xarunta golaha shacabka isagoo sheegay inay joogaan dalkoodii hooyo abaal ay isu galeen labadeenna dal ma aha mid hal munaasabad lagu soo koobi karo labiiyo tobankii disembar laba kun iyo labaiyo toban waxaa golahan hadal jeedin qaayo leh ka jeediyey mudane marxuum idriis carna'uud cali naxariistii janna allaha siiye booqashadii asaga iyo xildhibaanada golaha jabuuti ku yimaadeen xamar disembar laba kun iyo labaiyo toban waxay ahayd mid taariikhda barlamaanka federaalk soomaaliya baaldahabka gashay waayo wafdigaasi wuxuu ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey booqasho rasmi ah noogu yimid barlamaanka barlamaankeenna oo markaasi saddex bilood keliya jiray maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in jiritaanka dowladnimadu ay saldhig u tahay golo baarlamaan oo si hufan u shaqeeya waxaana uu dowladda jabuuti iyo shacabkeedaba uga mahad celiyey in wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ay iyagu isu taageen in soomaaliya ay yeelato baarlamankii ugu horreeyey oo si dimuqraadi ah u shaqeeya mudane guddoomiye mudanayaal sidaan ka wada warqabno jirsiinta hay-adaha dowladda iyo jirista dowladnimada gundhigeedu waa baarlamaan waa arrinta labaad oo aan rabo in aan si kooban u xusuusano markii jiristii dowladdii dhexe ee soomaaliya naga dhicisooday kow iyo sagaashankii oo in muddo ahba dalku dowlad dhexe la-aan noqday waxaa caqli xikmad leh iyo howlgal tab iyo xeelad iyo faradhoodhoobni leh iyo dulqaad dheer noogu soo gurmaday shacabka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo fahmay in sirta dib u dhiska dowladnimada soomaaliya ay ku jirtay kana bilaabanaysay dhisidda golo baarlamaan ay soomaaliya yeelato dib u unkintii baarlamaanka iyo fufinta dhaqan dimuqraadiyadeedka maanta dalkeenu marayo allahu subxaanahu wa tacaala ka sokow waa mid galladeedu aada dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba u leedihiin guddoomiye jawaari ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in baarlamaanka soomaaliya uu marayo marxalad wanaagsan islamarkaana uu yahay kan keliya ee xalliya khilaafaadka siyaasadeed ee dalka kaasoo markii hore loo aadi jiray dalal shisheeye mudane guddoomiye waa baarlamaan hantay inuu xalliyo arrimo arrin walboo siyaasadeed xasaasi ah inuu isaga xalliyo halkii ay hortiisii xalka loo aadi jiray dalal shisheeye ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xumed oo baarlamanka ka hor hadlay ayaa shacabka soomaaliyeed salaan diiran oo uu uga waday shacabka iyo madaxweynaha jabuuti kasakow ka codsaday inay hirgelinta nabadda ka shaqeeyaan muddane guddoomiyaha marwooyin iyo madanayaal walaalahay marka hore waxaad iga guddoontaan salaan kal iyo lab ah oon idinka sido shacabka iyo madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle buuqashada waxay qaabka tahay soo jiireenka ah ee uu dhexeeya labadayna shiclu maanta soomaaliya waxaa maraysaa marxalad lagu farxo oon raajaweyn ka qabno nabadeeda iyo horumarkaygaba waxaan u nimid inaan shacabka soomaaliyeed isbarbar taagno waxa u nimid inaan nabadda u hilinno waxaan u nimid inaan midnimada iyo walaalanimada shacabka soomaaliyeed taageerno waa guddoomiyihii labaad ee baarlamanka jabuuti ka socda oo soomaaliya booqasho ku yimaada hadalna ka jeediya golaha shacabka waxaana horey u jirtay in labaiyo tobankii diseembar sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii uu baarlamanka soomaaliya khudbad u jeediyey allaha u naxariistee guddoomiyihii hore ee baarlamanka jabuuti idris arnaa'uud cali oo xilligaasi booqasho ku yimid soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ah u sheegay dhiggiisa turkiga in maraykanka uusan sii hubayn doonin dagaalyahanada kurdiyiinta ah ee syriya ka dagaalama hadalkan ayaa sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud kavus oglo uu trump ku sheegay wadahadal dhinaca taleefanka ah oo labada madaxweyne ay yeesheen jimcihii shalayto sida uu sheegay kavus oglo trump ayaa u sheegay in uu bixiyey awaamir cadcad oo ku aadan inaanan la hubayn karin kooxda y p j waxaa kaloo uu soo xigtay madaxweynaha maraykanka inuu yidhi arrintan micno darrada ah waxay ahayd in wakhti hore ay joogsato ABD'nin YPG'ye vermiş olduğu silahlardır. Ve en, e, Amerika ile ilişkilerimizi olumsuz anlamda en çok etkileyen konu, konulardan birisi ise way naga farxisay inaannu maqalno inaan si cad loo sii hubayn doonin ururka isku dayaya inuu burburiyo syriya runtii waxaannu doonaynaa inaannu aragno ballanqaadka nuufula madaxweyne erdoqan iyo trump ayaa sidoo kale ka wada hadlay iibsiga qalab milatari oo uu turkigu ka iibsado maraykanka sida lagu sheegay war qoraal ahoo ka soo baxay aqalka cad habeenkii jimcaha trump ayaa u sheegay erdoqan inuu dib u habayn ku samaynayo taageerada milatari ee maraykanku siiyo kooxaha ologolla ah syriya laakiin warbixintu ma aanay carab dhabin y b g
waa tahay aad baad u mahadsantahay jacfar kukaay oo warkaasi kooban nala socodsiinaya halkaasi aad kala socoteenna waa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan waryaheenna ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan maanta diiraddu ku saaraynaa dhacdooyinka la gedisanaya ka dhacay qaaradda afrika guud ahaanna barnaamijka toddobaadkan afrika ayaenu diiradda saaraynaa somalilan waxaa ka qabsoontay doorasho taariikhiya oo madaxweynihii shanaad ee somalilan tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay ka go'day soomaaliya inteeda kale ay yeelato ayaa waxa ay shacabka reer somalilan soo doorteen madaxweynaha kaas oo markaa hoggaamin doona shanta sane ee soo socota muuse biixi cabdi oo ka socday xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa ku guulaystay doorashadaasi isagoo ka adkaaday musharaxiintii kale ee ka kala socday xisbiyada waddani iyo ucid sidoo kale dalka kenya maxkamadda sare ee waddanka kenya waxaa jirtay in ay go'aamisay oo ay ayiday doorashadii uu ku guulaystay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta taa oo dhacday dabeeqadii bisheennu kasoo gudubnay ee oktoobar inkastoo mucaaradku ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan ayaa dhanka kale waxaa jirta baqdin laga qabo in ay mucaaradkuna caleema saaraan sida ay ku hanjabeen raila odinga oo haddii ay dhacdo in la caleema saaro madaxweyne uhuru kenyatta oo dhammaadka bishan la filayo in la caleema saaro iyaguna sidaas samayn doonaan oo ay caleema saari doonaan raila odinga arrimahani maxay saameyn ku yeelan karaysaa siyaasadda iyo nabadgelyada dalka kenya barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa sidoo kale waxaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa dalka zimbabwe muddo soddon iyo toddoba sano kadib waxaa madaxweynaha waddankaasi robert mugabe uu iska xasilay xilkii madaxtinimada ee waddankaasi zimbabwe qaybta dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa dhegaystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aynu ku horreyno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka somalilan waxaa toddobaadkan ka dhacday doorashada madaxtinimada iyadoo madaxweynihii shanaad ay somalilan soo doorteen haddaba doorashooyinkan iyo ololaha heerarkii ay soo mareen ayaan waxaa kala sheekaystay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa sagal mustafa xasan mahadsanid jamaal doorashada sidaynu ognahay guddiga doorashooyinka somalilan waxay bilaabeen inay kaadadkii codbixinta ay qaybiyaan sidoo kalena ay u diyaargaroobaan sidii doorashada loo geli lahaa sidoo kalena xisbi kasta waxay u asteeyeen inuu baxo toddoba cisho waxaana guud ahaanba ololaha ugu talagaleen koob iyo labaatan cisho inuu dalka uu ka bilaabmo iyadoo xisbi kastaaba maalintiisa uu soo baxayo oo uu cududiisa siyaasadeed kusoo bandhigayo iyo weliba buuggiisa uu doonayo inuu markaasi shacabka ay kusoo kala jiitaan waxaana ku tartamayay sidaan la wada socono saddexda xisbi ee kulmiye ucid iyo sidoo kale wadani saddexda musharax ee tartamayay marka faysal cali waraabo laga reebo mooyaane labada kale weli hore isugumay soo sharaxeen madaxtinimada somalilan sidan la wada socono markii ololuhu soo dhamaaday saddex iyo tobankii bisha novembar waxaa guud ahaanba somalilan looga dareeray doorashooyinkii iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaankii dadweynuhuna ay u dareereen runtii markii uu soo afxidhmay maalintii ka horeysay maalintii ka horeysay maalintii la codeynayay waxaa isku yimid commissionka iyo weliba saddexda xisbi iyagoo mid kastaaba halkaasi ka sheegay in natiijada ay aqbali doonaan ay soo saaraan commissionku walow ay jireen markii ay dadweynuhu soo dareereen cabashooyin fara badan oo qaarkood goobaha qaarkood laga soo sheegayay haddana commishonka waxay sheegeen inay tahay cilado yarar oo iska dhacay oon islamarkaasina ay markii dambe saxeen khilaafa soo kala dhexgalay intii doorashadu dhacday kadib commissionka iyo xisbiga macaaridka wadani iyo cabashooyin badan ka muujiyey in lagaga shubtay doorashada hase ahaatee markii dambe ay isku noqdeen haddana khilaafkii waa la xaliyey arrimo aada iyo aada usoo dheer baa jiray sidoo kalena si fiican ayaa looga dareeray goobaha somalilan oo dhan kun lix boqol iyo labayo afartan goobood waa yahay marka hadda madaxweyne cusub ayay somalilan yeelatay madaxweynaha la doortay ee somalilan waxaa xiga ee la filayo maxay tahay goormaase la rajaynayaa in maamulka uu si toos oo la wareego sidaad la socoto wiigan gudihiisa wiigii lasoo dhaaf gudihiisa haddii aan idhaahdo waxa ay ku dhawaaqeen commissionka doorashooyinka somalilan inuu ku guuleystay xisbiga talada haya ee somalilan ee kulmiye muuse biixi cabdi musharaxa madaxweyne u sharaxnaa oo ku guuleystay madaxweynaha somalilan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilanna uu isna mar kale ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenka somalilan marka waxa keliyaatee la filayaa hadda iminka xisbiyadii mid kastaaba markii natiijada lagu dhawaaqay xisbiyada mucaaridka u cediya wadani musharaxiintooda oo hadlay faysal cali waraabiye cabdiraxmaan ciro waanay soo dhaweeyeen waanay hambaliyeeyeen inkastoo xisbiga mucaaridka wadani uu isaguna runtii dhinaciisa aada uga cabanayu lahaa cabashooyin badan baa jira haddana wuxuu sheegay inay danta qaranku ay ka weyn tahay sida uu sheegay guddoomiyuhu isku soo wada duubo hadda waxa keliyaata ee ay runtii laga meedhay waxaad moodaa inay magaaladu sideeda kusoo noqotay oo dadweynuhu markii hore u dhegtaagayeen yaa madaxweyne noqon doona somaliland xukumi doona shanta sannadood ee soo socota runtii waxaad moodaa iminka inay dadweynuhu ay kala degeen qof kastaaba shaqadiisii ku noqday hadda waxaa keliyaatee xisbiga kulmiye laga sugayay madaxweynaha uu yahay muuse biixi cabdi xafladii xilwareejinta soo casuumidii wadamada jaarka ee kasoo qeybgeli lahaa munaasabada iyadoo bishan sida caadada ahba madaxweynaha marka lagu dhawaaqo bil kadib ayuu xilka la wareegaa marka bartamaha bisha soo socota ayaa la filayaa inay si rasmiya ula kala wareegaan xilkii xukuumadda hore u jirtay ee axmed maxamed maxamuud silaanya iyo madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biix cabdi sagaal aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsantahay walaal taasi waxay ahayd sagaal mustafa xasan wariyaha v o a ee magaalada hargeysa oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ay ugu warramaysay sidoo kale dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadka dhacay waxaa ka mid ahaa dalka kenya maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa waxa ay aqbashay natiijadii doorashadii madaxtinimada dalka kenya ee bishii oktoobar ay dadku u dareereen taa oo mucaaridka ugu weyn ee naasa ay qaadaceen inay ka qayb galaan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa la filayaa in dhowaan xilka mar kale loo dhaariyo iyadoo laakiin mucaaradkuna ay sheegeen inaanay ku qanci doonaan arrinkaasi oo iyaguna ay dhaarin doonaan hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynaha dalka kenya arrimahani maxay saameyn ku yeelan karaysaa habsami u socodka howsha dalka kenya iyo nabadgelyada guud ahaanba waxaa ila qaadaa dhigaya aadan makiina oo ah qoraa ku sugan dalka kenya waxaana ka qora arrimaha geeska africa iyo soomaaliya waxaa lagu wadaa madaxweynaha uhuru kenyatta in la dhaariyo sideed iyo labaatanka ishan madaxweynahana wuxuu marti qaaday sideed qof oo ayagana u loolamayay madaxtinimada inay kasoo qeyb galaan somaalinkaas waana sidaynaa inay kasoo qeyb galayaan inta lahasa yeeshee raila odinga wuxuu yiri annagu waxaan samaynaynaa mid lamid ah midda ay samaynayaan marka baqdinu way jidaa oo laga cabsanayo in laisku dhaco hase yeeshee u malayn maayo inay noqon doonto mid weyn oo dhibaato u keeni doonto dalka madaxweyne uhuru waa lagula teliyey haddii la dhaariyo in ninkan kale ee raila odinga uu asagana meel wanaagsan u dhiibo oo uu ku qanci karo waa gartay marka markaad fiirisid doorashadani waa markii labaad ee lagu celiyo tookadii hore oo la sheegay uhuru inuu ku guuleystay maxkamadda ayaa laashay oo diiday haddana mar kale ayaa lagu baaqay in la tartamo uhuru kenyatta wuu ogolaaday inuu ka qayb galo laakiin waxaa qaadacay oo diiday oo sida ay wax u socdaan guddiga doorashaduba dhaleeceeyey raila odinga marka ma malaysaa siyaasadda u qaaday raila odinga inuusan ka qayb galin doorashadaasi dambe ay sabab u ahayd in maxkamaddu ay go-aan kan gaarto oo si fudud weliba ay ku gaarto oo ayna aqbasho doorashadani oo ka dad yaraayeen dadkii codeeyey tii dhacday ti agost sideedeedii ee sanadkan waa sida aada sheegtay haddii uu diiday raila inuu ka qayb galo waxay noqon lahayd dhaqaalihii dalka ayaa hoos u sii dhacayaa wadankii khalkhal buu galay marka qolooyinkaas maagii go-aan waxay ku gaareen maaragtay inay horey usii socoto markay sii socotayna uhuru ayaa ku guulaysay inkastoo dadkii cidaynayay ay maaragtay tiradooda ay yaraatay xasab bay ku noqotay dowladdii in doorashadii la qabto ifo wadanka
waa gartay arrinta kenya marka aynu ka gudubno waxaa jirtay adigoo soo koobaya dalka zimbabwe muddo soddon iyo toddoba sano kadib robert mugabe ayaa xafiiska taliska madaxtinimada ee waddanka zimbabwe ka tegey kadib markii lagu cadaadiyey bal siyaasadda mustaqbalka dalka zimbabwe haddaad fiiriso sidee buu kuula muuqdaa markaan eegay dadka falanqeeya siyaasada mugaabe ama taariikhda wadankaas muddo dheer indhaindhaynayay ninka hadda talada qabanaya iyo mugaabe muddo dheer bay soo wada shaqaynayeen oo gacan yarihiisu ahaa yaraantiisii lixdankii wuxuu tababar kusoo qaatay shiinaha halkaasuna waxa kusoo bartay deetana wiilkiisii halkaasuu jaamacad kaga baxay oo waxaa laleeyahay haddii ninkan uu qabto waxay noqonaysaa inuu ku xukumo waddanka zimbabwe sida loo xukumo waddanka shiinaha oo kale xagga siyaasadda inuu adkeeyo laakiin dhaqaalihiina uu furfuro shiinahana iyo albaabada u furayo soo wada galaan markaa dhaqaalihii waddankii uu kor u kaco aad iyo aad aad baad umahadsan tahay aadan wakhtigeennu hayo awadeed waan kaga mahad celinayaa barnaamijkani aad nagala qayb qaadatay waa ku mahadsan tahay jazaaka allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam kaasi waxa uu ahaa doctor aadan makiin oo qoraa kana mid ah tifatiriyaasha degalka wararka ee warder news isagoo ku sugan dalka kenya ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka igala qayb qaadanayay dhegaystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aanu intaasi kaga gudubno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara daandurey iyo colaad
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasha adiga ayaan kuu daynayaa waata ibraahim dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan aan ku bilaabayna barnaamijka waxauu naga soo gaaray aaba sugow degaale iyo hooyo xalimo cali yuusuf iyo sidoo kale saynab sugow degaale iyo gabdhaheeda oo kale ah qamar cabdinuur naciimo cabdinuur najmo cabdinuur faadimo sugow degaale deeqa sugow degaale iyo ubax sugow degaale iyo maxamed sugow degaale iyo weriye axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdicasiis sugow degaale iyo asxaab kaloo fara badan waxay halkan ka salaamayaan dhammaantood shaqaalaha v o a gaar ahaan bay yidhahdeen bahda salaamaha waa tahay marka xigta bay yidhahdeen waxaa halkan hambaliyo aroosaan uga diraynaa cabdulaahi dhaqane cabdulaahi iyo marwadiisa sahro shariif yuusuf oo arooskooduu ka qabsoomay magaalada london ee dalka britain waxaanan eebbo uga baryaynaa bay yidhahdeen subxaana wa tacaala inay noqdaan kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanana ugu duceeyeen aamiin aamin ayaan leenahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasha cabdinuur axmed cusmaan iyo maxamed cusmaan cabdinuur iyo fawzi faarax cabdulle zubeer haabiil saciid iyo nafiise sheekh cusmaan iyo hodan muuse xaaji diiriye waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan cusmaan cabdulaahi xaaji diiriye iyo hodan aadan axmed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin haidin horseedo guri qarqab ah oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow heesta ugu horreysa isku daaho malaan maqli jira heesta ugu horreysa barnaamijka bal noo soo qabo dareen maraya laabta midii imaan qaaday haween la mid maaha haye waa laysku raacay taas
waa hees cusub muqdisho uu kama dhoofo waa taa meelna kama aadaya meel looguma socdo waa taa yaan ku luuqeeyay ibraahinow heestan caasho waa hees cusub haye waxaana ku luqeeya fanaanka cabdicasiis iskilaajo
masiirka jacaylka jacaylka riyanka maqnaaya miyay ila joogtay madaala madayo bidaymaan qaaday haween la mid maaha muuqaal quruxdeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga maroon jiray muuqaal quruxdeeda miisaan hadalkeeda ayaan midabkeeda xiskayga xiskayga maroon uma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen mirilaabta midaan arkay maanta ayaan mayla waa mid kale uma quuro ma dhaafo ma dhaafo muqdisho kama dhoofo dareen mirilaabta midaan arkay maanta ayaan mayla waa mid kale uma quuro marinka nolosheeda muddada lama baajo mulaha amarkiisa waxaa mudan doonto marinka nolosheeda muddada lama
waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa muqdisho kama dhoofo iyo codkii cabdicasiis iskilaaji dhankii dhambaalada ayaan ku noqonana caasho dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo sheekh maxamed iyo aabe shariif cumar iyo waxay yidhaahdeen habaryaro faadumo sheekh maxamed iyo caruurteeda iyo xabiibo sheekh maxamed iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo sacdiye abuukar iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo fawsiye xasan iyo caruurteeda iyo faadumo sheekh ismaaciil iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen safiya axmed iyo caruurteeda iyo farxiyo kulmiye saygeeda iyo caruurtooda iyo abti cabdiraxmaan sheekh maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda abti daahir ibraahim xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer ibraahim cumar xaaskiisa iyo caruurtooda adeer daa'uud cumar xaaskiisa iyo caruurtooda eedo aamino cumar iyo caruurteeda iyo eedo xabiibo cumar iyo caruurteeda dhammaan reer cumar maxamed waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan mulki shariif cumar iyo saygeeda axmed macalin cumar oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada yaaqshiid waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdirasaaq axmed macalin allah ka dhiga cabdirasaaq kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan aad baa loo soo xardho loo soo qurxiyey ibraahino waqti badan baa gala sida ka muuqata inkastoo kombyuutarka qofka yaqaanee u fududahay asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay bahda v o a soomaali gaar ahaan baa la yidhi asxaabta barnaamijka daadihinaysa salaamaha halkan waxaa dhalasho farxad aan uga diraynaa baa la yidhi cusmaan xaaji ibraahim oo ugaaska ku magac dheer iyo doctor cabdulqaadir maxamed shiine iyo cabdirasaaq nuur cali wuxuu ku magac dheer yahay dudaaye iyo asxaab kaloo badan bay yidhahdeen waxaan dhambaal hambalyo ah u dirayna annagoo isku duuba bay yidhahdeen saaxiibkeenna walaalkeenna marna ah dhakhtarkeenna doctor aadam cabdiraxmaan samaan iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi faadumo macalin oo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo janaay sideed iyo tobankii bisha novembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban welina magac looma bixin baa layidhi ee ducada iyo magacaba waa xaggiina waa tahay waa asxaabtii waa saaxiibo marna dhakhtar buu u yahay haddana waxay leeyihiin magacii ducada isku soo dara haddii ibraahimo bal wax ka dheh caasha mar dhammaalka dad adiga akhrisay magaca iyo ducada maad u raacisid hay ibraahino waxaan is leeyahay mar haddii ee, labadii nuunaha dhale maadaamaysan ahayn amaa laydinku soo laadaa oo layidhahda looma dhabe dib u celiya
waa tahay alla alla waa gabar ha okay marka ee marka caasha gabadhaasi waxaan ugu ducaynaynaa in uu ilaahay ka dhiga tii soo weynaata oo dadkeeda iyo waalidkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin aamiin weliba ibraahimo mar haddii koleyba nuunaha markuu caloosha ku jiro magacba magacyo hadduu wiil noqdana waxaa laleeyahy waxaa loo bixinayaa hebel ama hebel ama hebel hadday gabar noqotona hebel ama hebel ama heblaayo marka marka mar haddii kolleyba magacba madaxa ku hayaan labadii waalid ee dhashay iyo weliba inta ehelka ah marka magaca ugu quruxda badan ee laysku raaco u bixiyaan leenahay loo bixiyo waayahay xaggii heesaha maxaan dhegeystayaashan usoo qabanaa waxaan dhegaystayaasha u soo qabanaynaa hees halkudhegeedu yahay xuubkii dhaayaha
yah xuubkii dhaayaha kaasi ibraahimo dadka qaar marka xoogaa indhaha ay yara nuurkooda u yaraado xuub baa fuulo waa la qaadaa mise xuubkani ma kii la qaadaya maaha waa kii uu ku shaqaynayay malaha
yaa wada qaada Ah, kuwada luuqaynaya labada fanaan cabdijabbaar alkhaliiji iyo yurub geyn
dar xalaala baad tahay dhar xariira baad tahay dhoolxareed labaad tahay dheer xayaab labaad tahay xaad maqashalaa tahay cilaa dhowrsan baad tahay xuraal caydha baad tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xul baad tahay dhankastaba dhankastaba dhankastaba xul baad tahay xaad maqashala tahay cilaa dhowrsan baad tahay xuraal caydha baad tahay dhankastaba dhankastaba dhankastaba xul baad tahay dhankastaba dhankastaba dhankastaba xul baad tahay
xidig dhalaalayaa tahay dhammaan looxishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay xaqna dhowrayaa tahay xidig dhalaalayaa tahay dhammaan looxishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay xaqna dhowrayaa tahay
waa hagaag codadkii yurub geyn iyo cabdijabbaar al khaliiji haddaan taas kaga gudubno dambaalada ayaan dib u noqonaynaa waxaa noo baaqayaa aabba cabduqaadir sheekh cumar iyo aabbe maxamed sheekh cumar maama zahra maxamed axmed iyo maama shariifo maxamed axmed iyo firdowsa cabduqaadir sheekh cumar iyo farxiyo cabduqaadir sheekh cumar saygeeda iyo carruurtooda doctor nasra cabduqaadir sheekh cumar iyo sucdi cabduqaadir sheekh cumar iyo sacadiyaa cabduqaadir sheekh cumar ilyaas cabduqaadir sheekh cumar iyo maxamed cabduqaadir sheekh cumar ismaaciil cabduqaadir sheekh cumar cabdiqani cabduqaadir sheekh cumar iyo doctor faa'ize maxamed sheekh cumar iyo injineer caaisha maxamed sheekh cumar iyo odageeda iyo doctor fartuun maxamed sheekh cumar iyo cabdulaahi maxamed sheekh cumar iyo muxidiin maxamed sheekh cumar cumar maxamed sheekh cumar iyo raxmo maxamed sheekh cumar iyo habaryar sacadiyo cabdi cali farxiyo maxamuud yuusuf farxiyo styleka ay yidhaahdeen iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan liibaan cabduqaadir sheekh cumar iyo marwadiisa ifraax xaashi oo wiil ugu dhashay dalka kanada kow iyo tobankii bishan waxaana wiilkaasu loo bixiyey cimraan liibaan cabduqaadir sheekh cumar waxaanay leeyihiin waxaan jeclaan lahayn inaad noo saartaan heesta waa owlaad jacayl dhalay oo udgoonkaad ka garataa heestaasi idinma hayn hase yeeshee hees kale ayaan idinkugu bedelaynaa ibraahimo laakiin heestaasi toddobaadkan aad bay noogu wacnaan lahayd waxaa ku wada luuqeeya haddaanan qaldanayn labada fanaan salaa derbi iyo faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq waa owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ka garataa marka toddobaadyada soo socda haddii alidba ayaan isku dayaynaa bal inaan u baarbaarno oo kaydka uga baarnoon usoo saarno waa tahay dhambaalka xiga haddaan soo qabto waa tahniyad ugu horreyn waxaa layidhi waan idin salaanay caasha iyo ibraahim waa taa waa idinka guddoonna marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah aabe xasan xuseen cabdinuur iyo adeer cabdulqaadir cali ibraahim iyo adeer siidow cali ibraahim iyo adeer maxamed macalin ibraahim iyo adeer cabdiraxmaan macalin ibraahim eedo caasho cali ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo khadiijo xasan madbashiir saygad iyo caruurtooda iyo sidoo kale eedda caasho xasan ibraahim saygeed iyo caruurteeda eedda xaawo cali ibraahim saygeed iyo caruurtooda baa layidhi qaarna waxaa laleeya caruurteeda iyo caruurtooda waa tahay iyo sidoo kale abaayo xabiibo aadan ibraahim saygeed iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jirta abaayo baa layidhi nuurto xasan xuseen saygeed iyo caruurteeda iyo sidoo kale faadumo cali doyow saygeed iyo caruurtooda iyo sidoo kale maama iisho muumin saygeeda iyo caruurteeda dhammaanna qoyska reer helladi oo ku nool baa layidhi daafaha dunida waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan farta iyo faraatiga baa layidhi faraska iyo geeyadaha iyo cabdulaahi xasan cabdiraxmaan iyo marwadiisa naciime maxamed macalin oo qalgalkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan madiina baa layidhi ducada waa xaggiinna waa tahay qalgalkaasi muqdisho ka dhacay waxaan ugu ducaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan ubad khayr qabana lagu kaleero aamiin
sababtii jeceelka saacidi weysii sun mar idigu saaqde anigoo u saxiiri sababtii jeceelka saacidi weysii sun mar idigu saaqde sanahaadiga goyse sidoonu samraaye ii suura gelaynaye saankiisili waaye sanahaadiga goyse sidoonu samraaye ii suura gelaynaye saankiisili waaye Yeah.
xagga dambaalada xaggaaga ayaan u soo waa tahay dhambaal qurux badan ayaan markana soo qabanaya dadka diraya waxaa lagu soo bilaaba assalaamu calaykum annaga oo kale ah baa layidhi abe mursal maxamed aadan iyo hooye xabiibo xuseen aadan iyo cabdulaahi mursal iyo ibraahim mursal cadow mursal iyo kaltuumo mursal iyo sidoo kale dhammaan reer mursal oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo asxaabta qaaliga ah baa layidhi ee kala ah daahir manuur iyo aadan ibraahim xaydar waxauu ku magac dheer yahay ene gabow iyo cabdulaahi maxamuud waxauu ku magac dheer yahay maleesiya iyo taliya firig baa la yidhi iyo axmed maxamed cabdiraxmaan axmed cabdi nunow duniyo deerey faadumo cumar iyo maxamed kule iyo axmed makindi baa la yidhi iyo cabdi maxamed nuur waxauu ku magac dheer yahay madaale iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan maxamed sokor mursal oo ku magac dheer weyso iyo faadimo siid cali ugaas oo dhowaan arooskoodu ka dhacay baa layidhi magaalada baydhabo xaafadda wadajir isku waara baydhabo nugu soo noqnoqotaya toddobaadkan aroos iyo dhalasho maasha allah waa tahay waxay leeyihiin magaalada baydhabo janaa iyo xaafadda wadajir isku waara bay leeyihin ubad kheyr qabana kala hela arooskaasi waa hagaag waxaa noo baaqaysaa hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac hirsi iyo faadumo sheekh aadan iyo wardi macalin maxamed cabdulaahi dubar sharmaarke xuseen cabdisamed aadan iyo axmed maxamed aadan oo kobra ku magac dheer iyo xasan maxamuud xalane iyo cabdicasiis maxamed aadan iyo yuusuf cusmaan ooyow faysal ibraahim cali ha ka tegina cabdi cusmaan maxamed ay yidhaahdeen iyo zakariya maxamed cumar iyo maxamed xasan nuur ifraax mukhtaar mahad dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan aabe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamine cali xujaale oo wiil ugu dhashay colombos gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey xamsa cabdisalaam sheekh aadan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhinacii heesahan marka la soo gaara ibraahinow heesta horta heestan ma abo waa la idhahdaa mise abaayo dadku way ku wareereen
mar haddaynu galabtaba mar haddaynu galabtabagobayna sheekadu yey haddaa la gami karaa marka heestani abaayana way ku jirtaa abowna way ku jirtaa marka tee ugu yeernaa heesta abaayon baa lena
adayga daayabaye cashaqa hagagixinabaye waqtigiisa gaariyabaye
cilmigaasa hawdhigay ay abowe
inta ruux godka u galayabaye eriyowdi awgiyabaye aniguba garwaaqsaniyabaye
anigana gadoodii ay abowe soo gaadki caashaqay ay abowe mirihiisa maanguran ay abowe
undhabadayga daayabaye cashaqa hagagixinabaye waqtigiisa gaariyabaye
laba geedi kala rarayey boqolkuna u kala dhacayey geedi dheceelna kala qariyey laba geedi kala rarayey boqolkuna u kala dhacayey geedi dheceelna kala qariyey
layga fahmaye qodobtaydu maqan tahay lahaan ku jiray haye layga fahmaye qodobtaydu maqan tahay lahaan ku jiray haye
hay heestan ibraahimow horteesan aad u jeclahay maantana horta ilaah baaba gacantaada ku soo riday haye waa hees aad u si aad aad u dhegeysan jirta waay markaad xamar joogto ilaa haddaan dhegaystaye haye inta la ii gafaaye godobtaydu maqan tahay goculahaan ku jira waa hees aad iyo aad u qiimo badan meel laga turo ma leh labada fanaanba waxay ka tirsanaan jireen kooxdii booliiska ee hegan intaas adaa iigu daraya dhinacii waraaqaha mar kale haddaan soo qabto ibraahino middan aan gacanta ku hayo waa hambalyo baa la yidhi bah marka hore baa la yidhi waan idin salaannay bahda v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoona mid la midana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga waxaa la yidhi annagoo kalaa hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo xaybo xuseen jeelle iyo anbiyo aadan guure iyo sacdiyo sheekh aadan guure iyo sidoo kale shariifo sheekh aadan guure iyo shamso sheekh aadan guure iyo aamine yarey sheekh aadan guure waa dhammaan ilmo sheekh aadan guure geel jeella ku jira maxamed aa ku jira deeqo baa ku jira nuur baa ku jira iyo sidoo kale cabdi faadimo way ku jirtaa dhammaantood waa ilmo sheekh aadan guure aami lagama soo tegin iyo sidoo kale rabiic sheekh daahir iyo cumar cali xarbi iyo aadan sheekh cabdi xasan iyo injineer siciid suge aadan iyo sacdiye cabdulaahi booyadle baa la yiri iyo samsam cabdulaahi booyadle iyo cabdulaahi ibraahim booyadle dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri dunida dacladeeda waxaanay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan abi cabdisalaan sheekh aadan guure iyo hooyo aamine cabdulaahi xujaale oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka taariikhdu markay ahayd labaatankii bisha novembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasna waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed amiin cabdisalaan sheekh aadan guure waa tahay waxaan dhammaantay leenahay bay idhaahdeen maxamed amiin soo barbaaroo noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa anfaca waalidkiina baari u noqda aamiin dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo xabiibo jaamac khayre iyo hooyo xaliimo cilmi cabdi iyo aabe axmed cabdi ibraahim iyo aabe cali muumin aadan iyo liibaan salaad maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nuuraddiin cali muumin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo bello axmed cabdi ibraahim iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo faaduma ayaan cali muumin iyo saygeeda maxamed sheekh cali iyo wiilkooda xamsa naciimo axmed cabdi iyo caruurteeda iyo idriis cali muumin iyo cabdicasiis cali muumin iyo cabdifataax maxamuud siyaad arizona iyo cabdiraxmaan macalin jeyte cabdifataax daahir jeyte iyo cabdiqaadir yuusuf irshaad qadar maxamuud iyo waxay yidhaahdeen maxamuud mascade axmed cali sheekh iyo cabdiqaadir cali axmed cusmaan iyo maxamuud faarax leyle cabdiraxmaan iyo raaxo maxamed maxamuud iyo bashiir cadow maxamed axmed maxamed caseyr dhuubow dhammaan dadkaasna waxay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey nayruus maxamed kaafi cali muumin waxayna leeyihiin nayruus noqotii soo barbaarta oo dadkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba anfacda aamin ayaa leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa intaadan heesta xigtay ibraahim soo qaban bal dhambaalkanna aan u aqriyo asxaabta soo dirsatay waxaa la yidhi waa hambalyo meher dadka dirayan waxaa ugu horeeya aabe maxamed xasan oo loo yaqaano macalin siiqa iyo sidoo kale hooyo ambiyo hilowle weriye maxamed xasan maxamuud wuxuu ku magac dheeryahay oto dheere iyo cabdulqaadir macalin siiqe iyo marwadiisa farxiyo cali dhuxulow iyo caruurtooda iyo sidoo kale cabdulaahi macalin siiqe iyo marwadiisa cabdi macalin siiqe iyo marwadiisa iyo faarax macalin siiqe waa dhammaan ilmo macalin siiqe saynab way ku jirtaa maryan deeqo nasro iyo sidoo kale sahro dhammaantood waa ilmo macalin siiqe waxaa kaloo ku jira sahro macalin siiqe iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer macalin siiqe oo kala jooga soomaaliya ethoobiya kenya jarmalka south africa iyo weliba waxaa la yidhi dhammaan reer faarax isxaaq oo iyagana wakiil ka yahay baa la yidhi nuur faarax isaaq waxaa tahay waxay dhammaantood hambaliyo meher halkan uga dirayaan axmed macalin siiqe iyo marwadiisa shukri faarax isaaq oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley ee ku taalla dhadhaab gobolka waqooyi bari kenya waxay leeyihiin isku waara oo meherkiina allaha ka dhigo midka idiin horseeda aqalgal waara ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin caasha dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cusmaan xaaji xasan hooyo xaawo qaasim nuur maryan cusmaan nuur cali cusmaan nuur xildhibaan qaasim cali nuur iyo maxamed cusmaan geley iyo xaaskiisa sharmaarke cusmaan geley daa'uud cabdulle xasan maxamed axmed xasan saare xuseen xasan madiine xuseen xasan xuseen macalin jaab faadumo sheekh cumar maxamed sheekh cumar cabdiqaasim nuur iyo xaaskiisa axmed qaasim iyo xaaskiisa maxamed carfaaye maalin bilbil diiriye cabdulle raaxo cabdulle maryan faarax nuurto faarax iyo ugu dambaysta cabdirashiid macalin jaab dhammaan dadkaas waxay ku nool yihiin daafaha dunida waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan xasan weli cusmaan xaaji xasan iyo faadumo cabdulle xuseen oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay degmada yaakshid ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo ubad keyrqaba aamin ayaan anaguna leenahay waata ibraahim dhambaalkan haddaan raaciyo dadka diraya waxaa ugu horreeya waxaa halkan tahniyad dhalasho oo farxad leh ka diraya baa layidhi dadka kale ah hooye macaan xaliimo sheekh maxamuud iyo aabe shariif cumar waxaa kaloo ku jira habaryar faadimo sheekh maxamed iyo caruurteeda iyo habaryar xabiibo sheekh maxamed iyo seyged iyo caruurteeda habaryar sacdiyo abuukar iyo seyged iyo caruurteeda habaryar foosiye xasan iyo caruurteeda waa habaryaro waxaa kaloo ku jirta habaryar faadimo sheekh ismaaciil iyo caruurteeda habaryar safiye axmed iyo caruurteeda farxiyo kulmiye seyged iyo caruurteeda iyo cali cabdiraxmaan sheekh maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abtidaahir ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer ibraahim cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer daa'uud cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa baa la yiri iyo sidoo kale eedo aamino cumar iyo caruurteeda iyo eedda xabiibo cumar iyo caruurteeda dhammaan reer cumar maxamed oo aan kala harin baa la yiri waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan waa dhalasho farxad leh mulki shariif cumar iyo saygeeda baa la yiri axmed macalin cumar oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshi taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bisha nofembar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri cabdirasaaq axmed macalin waxay leeyihiin soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca waalidkiina baari u ah aamiin caasho heesta ugu dambaysa dhegeystayaashan maxaa usoo qabanaysaa ibraahinow heesta ugu dambaysa aan soo qabanayo horta dhegeystaha wuxuu noo soo diray dhambaal dhambaalkii sidan uu qoran yahan ku aqriyo adigii dhegeystayaasha bay la maqla waxaa la yidhi warqadani sidan bay u qoranta ibraahino fadlan waxaan ka codsanayaa daa fadlan waxaan ka codsanayaa diyaariyaha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha inuu noo ciyaaro hees waayo waayo ee noogu dambeyso oo xitaa baraha heesaha soomaaliga aan ka waayey qof baa soo qora weli magacii muu sheegin wuxuu leeyahay taasoo ah heestii ay qaadi jirtay xalimo khaliif magool allahu naxariistay magool heese badanay qaadaa ha, laakiin Ma- wuxuu- ma- eh, magool heese badanay qaaday caash ha laakiin wuu sii wada qoraalkiisan dhammeeyo wuxuu leeyahay heestaasi waxaa la oran jiray buurtii jebel qaaf haye waa saas u qorantaa xaraf waa weyn oo lagu soo qoray dadkuna waxay u yaqaanaa baa la yidhi haddaan calafku ila jirin waa anigan jicirte jaaw nabadgelyo jaawo nabadgelyo markaasaa weli waxaa la soo raaciyay ibraahim oo
bye bye waxaa la yidhi caashicuud baa kolleyba aad u garanaysa ee fadlan ee fadlan noogu soo dara barnaamijka soo socda adinkoo xoogaa baa la yidhi xilligeeda noo yara dheereeya si aan uga bogan heesta lama heli karaa lasma weydiinba heestaas noo baarbaaraa la yidhi oo noogu daraa la yidhi oo weli waqtigeeda noo dheereeyaa la yidhi marka Eh, shuru- warqadan shuruudaha waa badan yihiin dhambaalkan weliba ibraahim oo magacna kuma qorna asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay marka caashicuud baa garanaysan waa la yidhi horta taa wuu la helay heesta ma garata ibraahim oo la sheegayo jaawo nabadgelyo anoo jiifka qabanliyo adoo jeegada u yaal miyay talena joogtaa haddaan calafku iga jirin waan igan jirte jaaw nabad horta heesta waa intaas malaha intaasaaba ku filan ba haddii la waayo arrimadeer shaaye haye maxaad ka leedahay marka dhammaalkiina akhriye waa u cayaaraynaa dhegeystahaasa naga soo dalbaday heesta jaaw nabadgelyaad haysaaba si fiican aad iyo aad aad iyo aad aad baad mahadsantahay ibraahim waa tahay dhegaystaan inkastuu se magaciisa soo sheegay waxaan filayaa barnaamijka inuu dhegaysanayo dalabkiisaasna uu ka bagan doono heestaasi iyada ayaana gebagabo u ah guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga kulmi doono haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandure oo idin leh sidaas iyo
nabadgelyo
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha iyo heeskaasi u dambeeyey oo inala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa idaacaddii galabnimo oo dhinacii barnaamij soo saarista uu ahaa bashiir abikar anigoo saare cabdi axmed iyo jacfar kukayna aan idinla socodsiinaynay ayaan intaasi kusoo gebagabeynaynaa teer iyo kulanti dambana nabadgelyo
From Washington, this is VOA News.